bsm اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لlh رb العaalمين وslى اllه وslm عlى نbyina mحamed وعlى آlih وأصxaabih أجmaعيn ama bعd qala الmؤلf raximh اllah taعaalى أw in kanت الmkhaalfaة bتgyir xarfi أw xrوf maca baqaءi suraة الkhaط fi الsiyaq fain kana dalika biاlnisbati ila alnaqdi falmusaxaf mukhaalafadii baan weli ku jirnaa ow amase in kaanat haddii ay tahay almukhaalafatu mukhaalafadu bitagyiiri xarfin bisababi tagyiiri xarfin xaraf doorintiis ow xuruufin ama xuruuf doorintood maca baqaa'i suurati alkhadi farta ama khadka suuradeeda baaqi ahaanshadeedana lala qabo suuratu lkhad waa joogtaa xaraf ama labaa la bedelay laakiin fi siyaaqi siyaaqa dhexdiisa fain kaana haddii uu yahay dalika kaagaasi binisbat fain kaana haddii uu yahay dalika kaagaas ay dalika tagyiiru tagyiirkaa haddii uu yahay binisbati ila naqdi dhibicda marka loo eego dhibcaha tagyiirku hadduu noqdo laba xarafaa la kala bedelay laakiin dhibcaha ayaa lagu kala bedelay dhibicda meel xa ahayd baa kha laga dhigay meel kha ahayd baa xa laga dhigay wahaakada falmusaxafu ayaa la yidhaha musaxaf midaas ayb wain kaana haddii uu yahay binisbati ila shakli shaqalka icraabta iyo waxyaabaha la xiriira ama shaqalka falmuxarafu muxaraf wamacrifatu hada nawci noocan garashadiisa muhimatun waay waa mid aada muhim u ah waqad sanafa fiihi waxaa ka sanifay alcaskariyu wadaara quطniyu iyo wagayruhumaa ayaa wax ka qoreen wa akharu maa in inta ugu badanoo yaqacu uu ku dhacayo uu dhacayo fi lmutuuni mutuunta dhexdeeda way ayuu ku dhacaa waqad yaqacu inuu dhacaa la arkaa tagyiirka noocan tasxiifka iyo taxriifku fi lasmaa'i asmaada inuu ku dhaco alatii asmaada oo fil asaaniidi ku sugan ayb meeshan marka wuxuu ku leeyahay mukhaalafadu haddii ay tahay tagyiir tagyiirkuna wuxuu ku dhacay xaraf ama labo laba u kala qaad marka tagyiirkaa sababka keenay inuu yahay dhibcaha dhibicdii baa la dooriyey marka dhibicda la dooriyo tagyiirka noocaas oo kale waxaa la yidhaha almusaxaf ayb waxaa ka mid a maalan matniga mararka uu galayoo kale xadiidkii yaa abaa cumayr maa facala nuqayr ayuu wuxuu yidhi yaa abaa cumayr maa facala albaciir qaara sida uu wariyey albaciir iyo annuqayr suurat lkhad lama bedelin annuqayr iyo albaciir isku qaabay u qormayaan xagga suurada iyo marka la fiiriyo laakiin maxaa la bedelay dhibicda annuqayr ayuu ahaa nuun iyo qeyn nuunkii ba baa lagu bedelay waa tagyiir dhibicda ku saabsan qaynkiina waxaa lagu bedelay cayn maa facala albaciir ayb de matniga oo kale iyo marku ku jirana way ba iyada lafteedu aaday u badan tahay ayb oo ismigii oo si ah in marka dhibicihii inta laga bedelo wax kale markaa yacni ay soo baxaan tasxiifka waa noocyo badan yahay waxaa jiro tasxiif kan hadda aan sheegnay oo kale ah waxaa jira tasxiif macnawi xaraftii sidii ay meesha ugu taallaa laakiin macnihii baa la tasxiifiyey ayb oo waxaa laga sheegay moxamed ibn lmuhanaa abuu muusa zamin ayaa wuxuu yidhi naxnu qowm lanaa sharafun sallaa ilayna rasuulu llahi sal l slam innaga wuxuu yidhi dad sharaf laanahay nebigaa noo soo tukaday xaggeena macnaha marka wuxuu ka fahmay xadiidkii nebigu uu yihi sal ll ly slam ana nabiya sal ll ly slama sallaa ilaa canazatin canaza waxaa weeyaan waa usha takiga ah yacni hoosna ku leh waranka afkiisa weeyaan marka xadiidka waxaa laga wadaa nebigu taki ayuu u tukaday waran ayaa intuu hortiisa lagu muday sutra ka dhigtay isaga wuxuu u qaatay marka min bani canaza qoladiisana canaza la ihaa min bani canaza qoladiisaa la dhahaa marka wuxuu u qaatay ilaa canazatinta qabiiladiisa in laga wado tasxiif macnawi ah waayo midkaas oo kale waxaa jiro tasxiif samaac qofka wax aan la sheegin buu ismaqashiinaa waxaa ka mid a khaalid bnu calqama shucba wuxuu dhihi jiray malik bnu curfuda malik iyo malik bnu curfuda iyo khaalid bnu calqama farqi weyn baa u dhexeeya soo maha isagaa wax saasay la noqotay inuu maqlay waa tasxiif samaac kaasna ayb badanaa nooca horaa ugu badan noocaas horena wuxuu galaa inta badan yacni asmaa'da markau galoo kale waa dhib badan yahi leanna asmaa'du marka uu galo asmaa'da qiyaas ma gasho soo maha asmaa'du luqo oo kale maahanoo aada qiyaas iyo wax ku waxayn kartid alasmaa'u laa tanqaasu asmaa'du ma qiyaasanto maadaama aanay qiyaasanmin waa in sideeda loo xifdiyo oo dabdigeedana layska saxo leanna wax ka horreeyey iyo wax ka dambeeya oo aada isimka ku fahmaysaa ma jiro ayb laakiin kelimaadkan kale oo matniga horay iyo gadaal iyo waxa ka galo iyo tark yacni carabiga oo taqaano iyo waxbaad ku habeyn kartaa walidaalika marka asmaada waa in ama sideeda loo xifdiyo culimo laga xifdiyo amase in kutubta asmaa'da cinaayada badan siiso in laga shaqlado alimaamu nawowi kitaab buu leeyahy tahdiib alasmaa'i walluqaat la yidhaahdo asmaa'daas dabdigooda waa ku dadaalaa ayb laakiin isaga de badanaa kutubta fiqiga shaaficiyada asmaa'da kusoo aroorto ayuu aada ugu dadaalayo ku sameeya ee iyada lafteeda de wax badan baaba laga helaya haddaad kaas xataa ka saxato oo nusqadii markaad wax ka shakiso oo kale aada isagii aadood feeriso ood yacni dabdigu sida uu yahay u feeriso ayb matniga marka uu joogo waa iska badan tahay in la fahmo isaga oo mararka qaar waxa ka horeeya iyo waxa ka dambeeya iyo waxbaa lagu gartaa ayb wain kaana haddii uu yahay binisbati ilaa shakli shaqalka falmuxarafu muxaraf ayaa la yidhaahdaa muxarafku badanaa de matniga iyo ubagalaa isaga ayb sida badan siduu tilmaamaya waxyaabaha marka taxriifka keenana waxaa ugu badan qofka in lisaankiisu ounan saxnayn oo naxwada iyo sarfiga iyo kale ounan baranin culimada qaarna waxay yidhaahdaan qofka naxwada iyo aan baranin ama sarfiga xadiidka inuu akriyo ma ahaba lianna nebigu ana nebiya s lam yakun laxaanan nebigu mid lam yakun yalxanu nebigu maunan ahayn inuu wax laxniyo haddii marka adiga aada wax qaldan akriso oo carabi ahaanba u qaldan oo haddana aad tiraa qaala rasuulullahi sal ll ly slam nebigaa been ka sheegaysaa ayb walidaalika marka waxay yidhahdaan qofku waa inuu ka bilaabo yacni inuu naxwadii soo barto sarfigii iyo barto xadiidkii musطalaxa oo kale uu ka barto markaa inuu marka axaadiidtii sidaas u aado ayb waqad صanafa fiihi اlcaskariyu wuxuu ka sanifay wadaara quطniyu iyo daara quطni wagayruhumaa iyo keyrkood waxbay ka alifeen ayb keyrka dabcan de waxaa ka mid ah khaaabi oo isagu markaa wuxuu leeyahay islaaxu galati lmuxadisiin kelimaadka marka luqa ahaanta iyo yacni qaladka uu ka imaan kara iyo iyuu aada ugaga ugaga hadlaa wa akharu maa yaqacu intuu ku dhaco kan ugu badan fi lmutuuni mutuunta dhexdiisa waqad yaqacu inuu dhaca la arkaa fi lasmaai asmaadii inuu ku dhaco alatii asmaado fi lasaniidi ku jirto walaa yajuusu tacamudu tagyiiri suurati lmatni muطlaqan wala اlاkhtisaaru minhu halkana laba mas'alo ka hadlayaa masaa-isha musطalaxa looga hadla ka mida masalada koowaad waxa ay tahay alriwaayaةu bilmacnaa macno in lagu wariyo xadiidka mas'alada labaadna waxay tahay alikhtisaar fi اlxadiid xadiidka dhexdiisa in lasoo gaabin lagu isticmaalo oo matnigaani in inaad ka soo qaadato inta kalena iska tagto ayb mas- labadaas mas'alo halkan uga hadlaya akharu ahlilcilmi waxay u badan yihiin alriwaayatu bilmacnaa inay bannaan tahay inay bannaan tahayna waxyaabaha kutusaya waxaa ka mida xadiidka in lagu fasiro afaf kale ama tafsiirka quraan yacni xadiidka in lagu fasiro waxaan ujeedaa luqad kale waa bannaan tahay haddii luqad kale ay ku bannaanaatay carabi in lagu fasiraa in lagu fasiraa min baabi owlaa waay soo maha leanna alriwaaya bilmacnaa waa tafsiir unbay la mid tahay kelimadii oo sidii nebigu u yidhi aan loo dhihin laakiin macna ahaan loo dhaho laakiin qofka alriwaaya bilmacnaa wax ku warinaya waxaa loo shardiyaa dalaalaat lalfaad inuu aada u yaqaano alfaadda diiniga ah diqaa ku jirto keliya maahan qofku inuu luqad keliya yaqaano carabi luqada carabiga markuu yaqaano haddana wuxuu u baahan yahay aq sharciga inuu wax ka yaqaano xaqaa'iqda sharciga inuu wax ka fahamsan yahay oo xaqiiqa sharciya lugawiya curfiya a jirto alfaadda dalaalaad bay kala leeyihiin qaar cumuumay tusayaan siiqooyinka qaar siiqooyinka qaar waxay tusayaan takhsiis ayaa ku jiro waxyaabaha qaarkood way badan yihiin dalaalaadka marka alfaadda ka imaanayo qofku marka waa inuu luqadiina yaqaano usuulkana laabudda dabcan uu wax ka yaqaano alfaadda dalaalaadkeeda u yaqaano leanna waxaa laga yaabaa laba eray ood adiga u malayso inay isku macno yihiin ereyga shaaricu isticmaalay laakiin macno aan kan kale ku jirin inuu ku jiro markaas oo kale ereygaani ma gudanayo booski kaas ayb qofku marka waa inuu taas aada u fahamsan yahay ayb macaanida waxyaabaha leexleexinayana inuu garan karo ayb ikhtisaarkuna waxaa la rabaa qofku inuu fahmayo waxyaabaha laga la gooyn kara iyo waxaan la gooy karin wixii ayagu aan kala maarmin ama awsaaftoo kale istinaha oo kale iyo mustathnaa minhu waxaa lama kala jari kara dabcan ayb haddii marka dawaabidda ama shuruuddaa la helo waa bannaan tahay ariwaaya bilmacnaana waa bannaan tahay ikhtisaar alxadiidna waa bannaan yahay bukhaari baana aada u isticmaalo ikhtisaarka waxaa laga yaabaa marka xadiidku in uu dheer yahay meel yar uga baahan yahay meeshaasuu halkan ku keenayaa isagoo dheerna meel kale inuu ku keeno ayaa dhacay marka wuxuu yidhi walaa yajuusu ma bannaana tacamudu tagyiiri suurati lmatni matniga suuradiisa bedelaaddeeda ma ban in u qasdideeda ma bannaano mutlaqan sideedaba ayb wala likhtisaaru gaabin minhu isaga xaggiisa laga wax laga gaabiyana ma bannaana binnaqsi naqsi lagu gaabiyo in la nuqsaamiyo walaa ibdaalu lafdi lafdiga bedelaadiisuna ma bannaana ayb almuraadifi fangalayo bilafdi in lagu bedelo lafdi almuraadifi lahu isaga fangalayo yani laba erayo isku macnaha isfangalayo in midkood midka kale lagu bedelaa ma bannaana ilaa licaalimin unba u bannaan yahay qof caalim ah bimadluulaati alalfaadi alfaadda dalaaladeeda garanayo alfaadan waxyaabaha ay tusayaan qof aad u garanayo u bannaan tahay wa bimaa yuxiilu iyo waxa leexinayo almacaanii macaanida cala saxiixi sida saxiixa ah marka cala saxiixi markuu leeyahay khilaaf baa ku jira soo maaha khilaaf buu ishaarayaa oo culimada qaar baan ogolayna wa minhum waxaa ka mid ah alimaam moxamed ibnu siriin alriwaaya bilmacnaa ma ogolaan jirin culimada qaarna qaadiciyaad fi lilmaac iyo ibnu qurquul mataalicu lanwaarka muqadamadiisa baabkan taqyiirka wuxuu leeyahay in la daboolo ayaa fiican saddan lilbaabba in loo diido si aynan u dhicin dad baa iyagu isu haysto inay shuruudan buuxin karaan markaasay xadiidkii iska warinayaan sidiina qusuur iyaana gelaya markaas iyo gaabin ayb marka min hadihi naaxiya marka waxaa fiican saddan lilbaab in layska daboolo baabkaas saasay dhahayaan cala saxiixi sida saxiixa fi lmas'alateyni labada mas'alaba ama ikhtisaaru lxadiidi xadiidka gaabintiisa soo gaabintiisa faalaktharuuna culimada badankood calaa jawaasihi bannaanaanshadiisa ayay ku tageen bishardi an yakuuna inuu ahaado aladii midka yakhtasiruhu soo gaabinayo caaliman caalim lianna alcaalima maxaa yeeley caalimku laa yanqusu ma nuq ma gaab ma nuqsaaminayo min alxadiidi xadiidka xaggiisa ka nuqsaamin maayo ilaa maa laa tacalluqa lahu wax tacalluq aan la lahayn unbuu ka gaabinayaa ayuu kasoo goynayaa bimaa ayb ilaa maa shay ma aan laa tacalluqa lahu tacalluq aan la lahayn bimaa waxa yubqiihi ou baaqi yeelaya minhu xadiidka ka mid ah bixaysu meel laa takhtalifu aynan iskhilaafaynin addilaalatu dilaalada walaa yakhtalu lbayaanu bayaankuna ounan isdhimaynin yani bayaankaa ku jira xadiidka nebiga xataa yakuuna ilaa uu ahaada almadkuuru shayga la sheegayo iyo walmaxduufu midka la goynayo bimansilati khabarayni laba xadiid oo kale ayay kala ahaanayaan yani wuxuu ku leeyahy ninka caalimka ah xadiidka ka nuqsaamin maayo ilaa wax aan tacalluq la lahayn unbuu ka nuqsaamina yacnii shayga uu reebayo uu sheegayo iyo midka uu ka tegaayo bimansilati laba xadiid oo kala waayo sida aynan isu saameyneynin oo aynan yacnii aynan aad isugu baahnayn marka la fiiriyo ayb ow amase yadullu ou tusaya maa waxa dakarahu ou sheegay calaa maa waxa xadafahu ou gooyey ayb yani waxa uu sheegay wuxuu tusayaa waxa uu gooyey bikhilaafi ljaahili jaahilka marka isagao uu khilaafsan yahay fa inahu qad yanqusu inuu nuqsaamiyaa la arkaa jaahilku maa lahu tacalluqun maa shay lahu tacalluqun tacalluq leh oo muxuu tacalluq la leeyahayna wixii uu sheegay iyo waxa uu gooyaa tacalluq leh ayb ka tarki listinaa ee istinahoo laga tagoo kale haddii kalaam inta la sheegay istinihii laga taga ka war wax tacalluq isla leh buu kala jaraya waxaa la mida awsaafta awsaaftu ama nacti ha noqdaan ama ha noqdo xaalo ama tamyiiz ha noqdo leanna awsaaftani inkastoo marka naxwada la joogo xaalada oo kale waxaa la yidhaha fadlatun waa fadlaa la dhahaa cumdo ma aha cumda ma aha waxay ka wadaan jumladu waa dhismi kartaa la-aantiis oo ficliga faacil mubtadaya khabar wax waa ku suurtoobi karaan ee ma laga wado fadlo waayo marka la leeyahay macnayadu maahan isaga looma baahna macno ahaan ma aha waa loo baahan yahay oo waxaaba lamida qowluhu tacaala walaa tamshi fi lardi maraxan oo kale maraxan hadda haddii la gooyo maxaa soo baxaya dhulkaba ha ku soconinaa soo baxayso ilaahay marka muraadka alle aayadda dhulka yaan lagu soconin mau ka wadaa kama wado yaan lagu soconin kibir yaan loogu soconin haddii marka marax adoo kibrayaa kuso haddii la gooyo marka maraxan sax ma noqonaysa ayb waxaa la mida bedel bed bedelu lbacdi min alkulli mubdelu minhugii iyo bedelkii haddaad kala reebto ood mubdelu minhu intaad sheegto bedelkiina ka tagto waxayna eeyihiin bedelulbacdi min alkulli maalan bedelulbacdi min alkulli mukhasisaadkuu ka mid yahay soo maa usuulka marka laga hadlayo waa min almukhasisaat haddaad marka intii dambe aada goyso macno qaldanaa soo baxayo aan la rabinba ayb waxyaabahaasu sheegaa marka walidaalika carabiyadu in la bartaa waa min al yacni waa aaday muhim u tahay waxyaaba aadka muhimka u ah wa ama ariwaayatu bilmacnaa macno lagu wariyo xadiidka falkhilaafu fiiha shahiirun khilaafka dhexdeeda ku jiraa aad buu caan u yahay walakharu sida badanna badnaan cala aljawaazi bannaanaansho weeyaan korkeeda say culimmadu u badan yihiin aydan noqode wa min aqwaa xujajihim xujooyinkooda yacni dabcan xujooyinkooda caqliga ah buu ka wada nadariga ah tan ugu xooga kuwa ugu xooga badan waxaa ka mid ah alijmaacu ijmaaca calaa jawaazi sharxi shariicati shareecada sharaxaadeeda bannaanaanshada ay bannaan tahay lagu ijmaacay lilcajami qofka cajamkaa loogu sharxo bilisaanihim luqadooda lilcaarifi midka yaqaana bihi isaga yaqaanana ay u bannaan tahay faidaa jaaza alibdaalu hadduu bannaanaaday bedelaad biluqatin ukhraa luqo kale in lagu bedela hadday bannaanaatay fajawaaza fa jawaasuhu bannaanaanshihiisa biluqati alcarabiyati luqa carabi ah owlaa waa sii banaa waa waa waa sii habboonaan badan tahay iyadaas ayaa owleysan ayb laakiin markaasoo kale ma la dhihi karaa adoon aayadda qur-aanka maalan akrinaynin haddaad tiraa ka waran ilaahay wuxuu yidhi zinadayaan loo dhowaanin oo alla yidhi yani hadda ilaahay walaa taqrabu zinaa buu yidhi na af soomaaliya hadda yacni waxba kuma sheegin meeshaas marka qofka waxaa fiican inuu yidhaha qaala allahu tacaala hadduu dhahayo af soomaaliya inuunan gelina horta aayadda uu akriyo qaala allahu tacaala walaa taqrabu الzinaa markaas kadib macnay adiga ayb markaa kadib baad macnaynaysa luqada carabigana dabcan haddii iyada laga tago fahm daraa diinta ku imaanayso oo dadku diintii aada uma fahmayaan inta badan marka luqada carabiga in xoog la saaraa fiican waxyaabahan kale marka luqaadkan kale iyo aan aada ahamiyad weyn loo siinin culimadii salafkana qofka isagoo cajami ah markuu soo islaamo diinta carabi unbuu ku bara jiray haddii uu bartana isaguna carabi unbuu ku qori jiray bukhaari hadda waa kana waa uzbekistan uu ka yimid uzbek haddana maca dalika carabi unbuu ku hadli jiray waxna ku qori jiray kutubtiisao dhan afkiisii waxba kuma qorin intaan ognahay hadda marka qofka soo islaamo luqadiisa haddaynan carabi xataa ahayn waa baro jira carabiga leanna luqadii islaamka waa luqatulislaam waa carabiga waa luqada islaamka oo dhan baa iskale sababtoo ah qofka aan shahaadateynka ku dhawaaqin islaam uma ansaxo shahaadateynkuna waa carabi qadar marka aada shahaadateynka uga dhawaaqi karto faatixaa lagaa rabaa salaad baad ku tukanaysaa qur-aankii baad baranee maalan qur-aanka sida carabigana u akrisa haddii aadan ba carabi baranin qur-aan af soomaali maa ku akrisan kartaa xuruuftii haddaad sidii soomaaliya oo kale iskaga dhawaaqdo waxaa akrinaysa wax saxan ma noqonayo ayb wahaakada waqi marka wuxuu yihi waqiila inamaa yajuuzu qiilkani wuxuu leey inamaa yajuuzu waa bannaan yahay fi lmufradaati buu ku bannaan yahay kalimaa kalimaadka duuna almurakabaati murakabaadka maya jumlo dhan laguma bedeli karo luqaka riwaaya bilmacnaa laguma samayn karo hal kelmad laakiin waa lagu bedeli karaa waqiila waxaa la yidhi inamaa yajuusu wuxuu u bannaan yahay liman yastaxdiru qofka soo istixdaarsan karo allafda lafdiga istixdaar maxaa la yidhaha mar allaale markaa u baahan tahay xadiidkii lafdigiisii waa keeni kartaa yacni qalbigaaga waa kusoo istixdaarin kartaa ninkii marka alfaadda soo istixdaaran kara uu u bannaan yahay liyatamakana si yani ugu suuro gala min atasarufi fiihi si uu u tamakuno yacni tasaruf oo ku tasarufo xadiidka dhexdiisa haddaad kelimaadkii adiga ay kugu jiraan qalbigaaga xoogaa marka waa dadaali kartaa waqiila waxaa la yidhi inamaa yajuusu wuxuu u bannaan yahay liman qof buu u bannaan yahay kaana yaxfadu lxadiida xadiidka xifdisnaa fa nasiya iloobay lafdahu lafdigiisa iloobay wa baqiya macnaahu macnihiisana uu baaqi noqday murtasiman isagoo ku sawiran fii dihnihi maskaxdiisa uu ku sawiran yahay falahu wuxuu leeyahay kaasi an yarwiyahu bilmacnaa inuu macnihii wax ku wariyo limaslaxati taxsiili اlxukmi xukunka xasilintiisa maslaxada ku jirta darteed minhu min alxadiidi laga xasiliyo xadiidkan xugun buu wataa hadda ninkan ma xifdisna laakiin macno ahaan waa u sheegi karaa ee xugunkii in la helo maslaxadaa si loo gaaro waa inuu macno iskaga wariyaa markaa loo banneeyo bikhilaafi man qof iyadoo markaa uu khilaafsan yahay kaana ahaaday huwa isaguba mustaxdiran mid istixdaarsan lilafdihi ninkii lafdigiisa istixdaarsan lafdigaba ha sheego dadka iyagaa kala baxaya axkaamta wa jamiicu maa taqadama wixii soo hormaray oo dhan yatacallaqu wuxuu ku tacalluqaa biljawaazi iyo wacdamihi waa bannaanyaha iyo ma bannaana waayo waxaan maanta dhan kasoo hadlaynay walaa shaka wax shakiya kuma jiro ana alowlaa sida habboon iiraadu lxadiidi xadiidka soo aroorintiisa inay tahay bialfaadihi lagu soo arooriyo duuna tasarufi fiihi tasaruf dhexdiisa lagu tasarufo la-aantiis wuxuu ku leeyahy maanta dhan masaladan ka hadlayna waa ma bannaan tahay mase ma bannaano laakiin sida afdalkee habboon inay tahay in xadiidka lafdigiisa lagu keenaa shaki male iyada meesha marka mowdica khilaafka inuu qofka fahmaa waa waa waa muhim masale khilaafiya haddaad rabto inaad wax badan ka akriso ama aada ogaato aad rabto waa inaad horta mowdicu lkhilaaf taxriir inaad ku samayso masaladan yacni meesha laysku khilaafsan yahay maxay tahay markaad fahamto warkii dambe waa raadin kartaa laakiin marka horeba haddaysan meeshaas ku dhicin oo aadan fahmin xaalkaagu wuxuu noqonayaa marka maanta dhan markaa de wax aan laga hadlin baad maanta dhan ka hadlaysaa qaala alqaadi ciyaad qaadi ciyaad waxa uu yidhi ciyaad bnu muusa sibtiy waa saaxibu kitaabi ikmaali lmuclimka iyo ilmaaca ayuu leeyahay ayb tartiib lmadaarik iyo kutub badan buu leeyahay yanbagii waxaa habboon sadu baabi riwaayati bilmacnaa macno in wax lagu wariyaa baabka owditaankiisa ayaa habboon lianlaa yatasallada si uunan iskugu salladin markaa man qof laa yuxsinu aan wanaajin karin mimanna ah yadunnu u malaynayo annahu yuxsinu yacnii qof isaga isu haysta inuu wanaajin karo xaqiiqatanna aan wanaajin karin oon wax badan ka aqoonin si uunan arrintaa ugu soo boodin baabkaa in layska xiraafay ayb kamaa waqaca sida u dhacday likaiirin in badan oo min aruwaati ruwaadda ka mida qadiiman waxadiidan waa warkii marka ilmaaca uu ku yidhi w ayb fain khafiya almacnaa bian kaana lafdu mustacmalan biqilatin maadaama riwaaya bilmacnaa uu ka hadlay wuxuu ku leexday marka macaanidii iyo wax ku tacalluq fain khafiya haddii uu qarsoonaado almacnaa macnaha bian kaana lafdu lafdigu waaba inuu yahay mustacmalan mid la isticmaalay biqilatin si yar loo isticmaalayo mustacmalan mid la isticmaalayo lafdigaasi biqilatin afka waa ku yaryahay hadal ahaanta ereygan marka erey si yar loo isticmaalo waay ereyga haddii aan isticmaalkiisu uunan badnaynna macnihiisa lama garan karaba inuu qarsoonaado ayuu u badan yahay ixtiija waxaa loo baahanayaa markaasi ila lkutubi kutubtii almusanafati laga qoray fii sharxi lghariibi xadiid baad aqrinaysaa kelmad baa kugu adkaatay oo hariib ah nahaa rasuulu llahi sal ll ly slam can ilmusaabanati walmuxaaqalati kelimaad hariib ah kelimaadkaas marka hariibka ah oo kale hadday kugu yimaadaan kutubta qariibkaa loo baahanaa markaas markaasi kutubtan macaajimta laba shay baa jiraan waxaa la yidhaha kutubu lgariib iyo kuwa la yidhaha kutubu lmacaajim macaajimtu marka waa qawaamiista luqada waay almacaajim allugawiya mucjam maqaayiisi luga lisaan lcarabka alqaamuus lmuxiidka firoos abadi taaj ulcuruuska kutubaha noocaas oo kalea badanaa iyaga waa macaajim waayo kuwaas kelmaddan min xaysu luga ayay ka sharxayaan iyaga kutubtan hariibka la yidhaahdana waa kutub u gaar loogu alifay kelimaadka xadiidka nebiga ku yimaado ee hariibka ah isticmaalkoodu yaryahay ayaga waxay kugu sharxayaan calaa muraadi nebiy ama calaa muraadi shariica shareecada kelmaddan maxay ka leedahay muraadkeedu waa maxay marka haddii xadiid la akrinaayo ma laga maarmayo kutubulgariib kelmaddu markay adag tahay maaha inuu qofku isku macaajimta inuu aado macaajimta haddaad rabta marka aada hariibka akhrisato ood hariibkii dhuuxdood wax ka fahamto haddaad rabta macaajimta luqa ahaan u aad iskaga aad ayb mid inaga noo gaarana waa jirtaayo adiga sheekhaaga laqbada oo kelmaddan kugu laqbeeye keliya ha isku hadlaynin kutubta qariibka fiiri mararka qaar waxaan aragnaa waxyaabo yacni laqbo ku yimid haddana qusuur oo ku jira yacni maahan in laqbadu ay wax xun hadda aan ka dhigaya maaha wixii aad sheekaaga ka maqashay laftiisa waa hayso haddaad doonto laakiin qariibkii fiiri haddii marka qariibka uu saacidayo hadduu qaldan yahay haddii wej uu leeyahay wixii uu ku sharxay meeshii aad ka arki lahayd ayb inaga marka kutubta badanaa daalacashadeeda iyo ama wax kasoo diyaariskeeda iyo waa ka caajisannahay waa ka caajisannahay tarbiyadaas marka in la bedelo yaa la rabaa markaad xadiidka iyo wax kasoo dhex soo dhegaysato wixii kelimaad qariib ah oo kale inaad adigu maca kutubta qara qariibka ah aadid aaday muhiim u tahay ayb qof dhan baa arkaysaa xadiidu akriyaa kitaabada waaweyn oo xadiidka maalan haddii la yidhaahdo war qariibka iyo maxaa fiirisaa kitaabkan maxaad ka soo diyaarisaa waxba kama soo diyaariyo kuley anu matni baan iska haystaa xadiidka cilmigiisu cilmi weyn miyounan hayn imaam axmed baa inta kelimad qariiba la weydiiyey buu wuxuu yidhi saluu ahlahu aniga marra buu yidhi inaan nebiga ka been abuurta dadka yaqaan qariibka hala su-aaliyo ayb adiga marka imaam axmedaa u baahday adiga uma baahnid qofka sidaas isagu hadduu sheekhu sidaas noqdo ardaygu muxuu noqonaa isagana cilmiga uu ardayga u gudbinayo nusuu noqonaa ardaygii wuxuu sii gudbiyana muxuu noqonaa dhowr jeer hadday soo wareegto waxaa laga yaabaa marka dambe wax qalad aba in laysu gudbiyo culumaad marka iska qalada walidalika qariibkan culimadu waa ku dadaaleen qur-aanka qariibkiisu gaaraa loo alif qariib lqur'aan ibnu qutayba iskale way badan yihiin qariib lqur'aanka raaqib alasfahani mufradaat lqur'aan buu leeyahay kelmadda markaa tafsiir ku jirto inaad kutubtaas feeriso xadiidka kutubta uu sheegi doonaa laga qoray fiqhiga xataa kelimaadka kutubta axkaamta ku jira qariibkooda waxaa laga alifay azaahir abu mansuur yani alazhari baa iska leh azaahir ayaa la yidhaha zaahirku marka kelimaadka shaafici isticmaalay ee fiqhiga qariibka abuu sharxa waxaa kaloo qariibka alif misbaaxu lmuniir fayuumi ee kelimaadka markaa ku jira waa keenayaan alimaamu nawowi daqaa'iq lminhaaj minhaajka yani kitaab yaroo uu minhaajka markaa ka qoray baa jiro kelimaadka ama waxyaabaha daqaa'iqda ku jirto ku sharxa ayb tahdiib lasmaai wاlluqaat luqaadka badanaa fiqhiga waay kuwa xooga saaraan marka saddexda waxyaaboodu aada loo barto tafsiirka iyo xadiidka iyo fiqhigaba qariibyadooda waa gaaraan loo qoray makula taado culimmadaas inay isdaalinayaan wax maalayacni oo taxsiilulxaasil ay la imaanayaan maya waa inaa adigu feeriso marka waa laguu qoray waa inaa feeriso xataa dadka gobol axaadiidta aqriya maba yaqaanaanba kitaabadan layaab dhiiranaan aada u daran kakitaabi abi cubayd oo kale alqasim ibni salaam wahuwa gayru muratabin kitaabkaa marka ma mid aan tartiibsanayn waqad ratabahu shaykhu muwafiqu اddiin ibnu qudaama ayaa tartiibiyey cala alxuruufi buu ku tartiibiyey ayb wa ajmacu minhu yacni midka ka urursanaan badan isaga kitaabu abi cubaydin weeyaan alharawiy macmar bnu lmusanna waqad ictanaa bihi alxaafidu waxaa aada iskugu kalifay alxaafidu abuu muusa almadiniy kitaabka abuu muusa almadiniy waa matbuuc shan mujalad meelahaas ku daabacan yahay waxaa la yidhaahdaa muqiihu sidaas magac saas oo kale uu leeyahay isaga kaas marka waa mabuuc fanaqaba aada buu marka u dhexgalay oo waa yacni kitaabka marka abu cubayd alharawi buu aada u dhexgalay u tafatiray ayb almuqiid fi gariibi اlqur'ani wاlxadiid almuqiid fi gariibi اlqur'ani wاlxadiid ayb fanaqaba calayhi wastadraka waxyaabana waa ku istidraako waa kaga daba tegay wlizamqshariyi zamqshari kitaabun ayuu leeyahay ismuhu alfaa'iq la yihaaha ayb xasanu tartiibi tartiibtiisu ay wanaagsan tahay alfaa'iq baa la yidhaha fii gariibi اlxadiid marka waa madbuuc midkaas isaga marka luqada aada u yaqaanay zamaqshari mararka qaarna isaga xadiidku aada uguma rooneyn waxaa dhacda marka inaanu wax badan meel waxyaabaha qaar inuusan keeninba uma jamaca uma jamaca aljamiica dhammaan waxaa ururiyey ibnu اlahir abusacaadaat ibn اlahir aljazariy fi nihaayati buu ku ururiyey kitaabka la yidhaha annihaayatu fii gariibi اlxadiid waana midka hadda aada loo isticmaalo ardayga iyo culimadaba ay aada u isticmaalaan qofka marka ugu yaraan nihaayadaas inay agtiisa taallo oo wax ka fiifeeriyo ayb wa kitaabuhu kitaabkiisuna ashalu lkutubi kutub midka ugu sahlan waa tanaawulan xagga wax ka qaadashada maca icwaazin qaliilin fiihi adayg marka yacni yar lala qaban ayb ama yacni inaan laga helaynin oo laga weynayo waxyaabaha qaar laga waa laga in laga weynayo aada u yar ayb intaa marka wuxuu uga baxay qariibkii iyo kutubtii laga qoray waayahay kelimaadka mararka qaar culamaa luqa iyo waxaa isku khilaafaya culamaa lgariib culamada gariibka ee shareecada ka warantaa qowlkooda la qaadanayo ijtimaalu samaa oo kale luqawiintana sibay ufasirayaan culamada xadiidkana sibay ufasirayaan ibnu rajab fatxulbaarigu wuxuu leeyahay mar haddii sharci laga hadlayo culamada waxaa la raacayaa marka fiqiga fuqahada wain kaana lafdu lafdigu haddii uu yahay mustacmalan mid aada loo isticmaalay bikaratin mid la isticmaalo bikaratin si badan laakina fii madluulihi laakiin dalaaladiisa ayaa diqatan ayaa ku jirta diqa xoogaa dalaalada waxa uu tusayaa adag oo diqa ay ku jirtaa oo dadku waadix ma aha yacni uma wada muuqanayso ixtiija markaa waxaa loo baahanayaa ila lkutubi kutubtii almusanafati laga la sanifay fi sharxi macaani alahbaari akhbaarta macaanideeda sharxeeda laga qoray wa bayaani اlmushkili iyo mushkilka caddayntiisa minhaa kutubtaa waxaa minhaa ka kutubtaa ka mida waqad akhara alaimatu aimmadii way badiyeen min atasaaniifi alifaada fi dalika kaagaas kaaxaawiyi wاlkhaaabiyi wabni cabdilbar wagayrihim wuxuu leeyahay kelmadan aad baa loo isticmaalaa laakiin macnaha laga wadaa qumuud ku jira mar hadday sidaa tahay marka waa in kutubta sharaxa akhbaarta iyo axaadiidta kutubta sharaxdo sida tamhiidka ibnu cabdilbar istidkaarka ibnu cabdilbar abubakar ibnu lcarabi caaridat laxwadigiisa iyo qabaska ibnu daqiiq ilciid ixkaamu laxkaamka aad baa axaadiidta u sharxaa fatxulbaariga ibnu xajar kan ibnu rajab macaalimu sunanka khaaabi iyo iclaamka labadaas kitaabba khaaabi aad baa looga soo qaataa yani k wuxuu ku tusayaa marka wixii gumuudka ku jira buu sharxayaa iyagaa sharxaya kutubahaas buu marka aadayaa jaamicu lculuumka ibnu rajab wamaa ilaa dalika way badan yihiin kutubta noocaas ardayga marka waxay kutusaya warkan ibnu xajar ahamiyadda uu kutusayaa waxay tahay kitaab marka la akrinayo xadiid in sharax aan laga maarmin qofku marka waa inuuna intuunan kitaabkaas gelin shuruuxdiisu maxay tahay inuu ogaado shuruuxdaas marka inuu aada wax uga akriyo marka min khilaali marka shuruuxdaas uu akrinayo tawjiih saxiixa ayuu inta badan sheegaa hadhow hadii kale laakiin waa tafsiirkuna waa la mid un tafaasiirta inuu qofka aada u fiirfiiriyaa laga rabaa a'immadu marka wuxuu yihi way badiyeen min atasaaniifi fii dalika kadaxaawiyi daxaawi isaga mushkilka u aada wax uga alifayo wuxuu leeyahay laba kitaabba midna waa sharxu macaani ilaathaar midna waxaa la yidhaha sharxu mushkil ilaathaar mushkilka waa kasoo hadalnay sharxu macaani ilaathaarkana wuu sharxa badanaa ee aahaarta iyo axaadiista khadaabina kutubtiisa iclaamka iyo waxaa ka mid ah waxaa ka mid ah macaalimu sunanka marka kitaab kasto arbiciinka ugu yar waa la sharxay shuruuxdaas marka inaad akriso waa muhim daaba akrinaysa kitaabka cumdaha sidoo kale buluuqulmaraamka sidoo kale riyaadu saalixiinka sidoo kale iyo kutubu sita sidoo kale wabni cabdilbar ibni cabdilbarna tamhiidka iyo istidkaarka ee aada uga caan baxayay wagayrihim iyo keyrkood hada akhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina muxamed usbuuca dambe kolley waxaan filaa inay ramadaan ramadaan ay nooga soo aaday waqtigu waa saas marka darsigu intuu halkaan uu joogaa bacda ramadaan in sha allahu tacala